dhinaca kalena waxaa noo suura gashay inaanu wareysano senator ayuub ismaaciil oo ka fakar duwan guddoomiyaha aqalka sare kana mid ah guddiga wadajirka ee labada aqal waryaheena maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu u waramay maanta guddoomiyaha wuxuu soo saaray war-saxaafadeed oo runtii wax badan idinkuma dhaano waxaan ka aragnay mediyaha ama baraha bulshadaan ka aragnay marka walaal waxay jecesayna u noqotay annaga waxaan ahayn guddigii wadajirka ee labada aqal ama aqalka sare loo magacaabay inay xubnaha guddiga wadajirka ee sharcigan soo diyaaraan ay ka mid noqdaan marka maxaa idiin cuntami waayey oo guddoomiyaha warka ka soo baxay ka mid ah
guddoomiyaha wuxuu sheegay waraaq dheer oo runtii saddex bage ah ay wuxuu ku sheegay in sharciga wadajirka labada aqal ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ahaa in baarlamanka ama golaha shacabka sharciga wax ka bedelay marka annaga taasaa noo cuntami weysay sharciga golaha shacabka iyo aqalka sare labada halka sharci oo wadajiraan u gudbinay waxaa noo muuqatay sharcigii sharciyada laga dooda la ansixiyey iyo kuwa dhiman oon weli lasoo bandhiginba inay yihiin sharciyadii annaga aan u geynay guddoonka labada aqal wax laga bedelay oo noo muuqdan aysan jirin
marka idinkuma isku eegteen maadaama guddoomiyuhu uu leeyahay wixii labada guddi ay qoreen iyo waxa baarlamaanku qodobada qaar uu ansixiyey iyo qodoba haatan uu ka doodayo isma laha idinkuma isku eegteen waxa ay baarlamaanku ka doodayaan ama ay ansixiyeen iyo qodobadii aada gudbiseen
annaga labada tan golaha shacabka loo qeybiyey iyo midii guddoonka aan gudbinay labada waana hor yaalaan waa fiirinay sida cadada ah baarlaman ama gole markii loo gudbiyo sharci waa laga doodaa waxbaa laga bedelaa kadibna waxaa timaada wax kabedelkii wixii xildhibaanada ka doodeen ama wixii laga soo bedelaa meesha la waafajiyaa kootada haweenka ama qoontada haweenka qaybta xeerkii la xiriirtaan samaynay oo afarta xeer ku jirtay waa sidii aan usoo gudbinay xeerkii somalilan doorashadeeda waxaa la waafajiyey sharciga doorashooyinka maadaama la yidhi ha loo saaro special case waa arrintooda ama xaalad gaar ah waaye guddi gaar oo doorasho oo ka shaqeeya doorashada kuraasta gobolada waqooyi ha loo saaro maadaama la yidhi golaha shacabka waxaa dib loo waafajiyey xeerkaan samaynay sharciga doorashooyinka qaranka oo aysan noqon inuu ka hor yimaado sharciga doorashooyinka marka kaasna waxaa noo muuqatay inaan wax ka bedel weyn lagu samaynin arrinta gobolka banaadir waa sideedii xildhibaanada qaar aa soo gudbiyay golaha shacabka in toddoba xubnood aan soo jeedin annaga in laga dhigo afar iyo toban senatar taasna mooshin oo golaha shacabka dhexdiisa ka dhashay waaye midaas teentana weli lagama gaarin oo lagama doodin marka annaga waxaa noo muuqatay maalmahanba guddoonka aqalka sare waraaqa tiro badan oo iyo iska dabajoog ah ayuu soo saarayay ayagoo ku guul daraystay ilaa hadda in aqalkii sare la furo oo waxan uu soo saarayo ama waraaqahan laisla ogaado ama la fiiriyo digradooyinka maalmahan badnaa marka annaga waxaa noo muuqatay sharcigan baarlamanka horgeena labada aqal inay shuruucda yihiin golaha shacabkana sharciyadu ansixiyey inay yihiin sharciyadii aan geenin
idinku marka guddigiinii ka socday aqalka sare ee ka tirsanaa guddigan labada aqal ee qodobadan soo saaray ma la fariisateen guddoomiyaha markuu warkan soo saaray kadib ma la hadasheen oo qadka teleefonka ma kula xiriirteen wax tallaaba aada qaadeen ma jiraa
guddoonka waa la fadhiisanay xalna wakti badan aan la qaadanay saacado badan runtii waxaan ku qancin weynay guddoonka in ay hakiyaan waraaqahan tirada badan ay soo saarayaan oo la xiriirto io sheeg khilaafka labada gol inaan la abuurin runtii waa ku qancin weynay guddoonka annagoo guddigan oo u sheegnay waxan ay soo saareen ama golaha shacabka wax lagu haysto ama la xiriirta xagga sharciga wax kabeddelkiisa inaysan jirin sharcigan geenna sharcigu uu yahay saakana waxaan ka war helnay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha kaasi waxa uu ahaa senator ayuub ismaaciil oo u waramayay waryaheena maxamed bashiir cabdiraxmaan